الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد قال أبو جعفر الطحاوي رحمه الله فمن رام علما ما حضر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب hadduu xaaladaas ku sugnaado oo uu ka leexdo kitaabkiiyo sunnada cilmulkalaam uu u leexdo iyo umuuraha qaybiyaadka inuu caqligiisa uu kaga warramo oo uu caqligiisa iska raaco fayatadabdab wuxuu markaa noqonayaa noqnoqonayaa wuxuu noqnoqonayaa bayna alkufri waaliimaani gaalnimo iyo iimaan dhexdooda iyo waltasdiiqi waltakdiibi yacni rumayn iyo beenin dhexdooda iyo waliqraari waalinkaari iyo waxa weeye qirisu markaa qiro iyo dafiraadu dafiro oo diido dhexdooda muwaswasaanna xaalu yahay mid la waswaasiyey oo taa'ihan wareersan oo shaakan markaa shakisan xaalu saas yahay laa mu'minan musadiqan aanu ahayn mid muumina oo rumeeyey walaa jaaxidan mukadiban mid yacni markaa jaaxid oo beeniyey na aanu ahayn mid dafiray oo markaa mukadiban beeniyeyna aanu ahayn bimacnaa waxa uu tilmaamayaa cilmiga cilmulkalaamka la yidhaahdo in marka la dhex galo yacni xumaantay xun tahay ayuu sheikhu inooga inoo tilmaamaya oo inuu qofka shaki u sababto ayaa markaa la inoogu marka inoogu tilmaamaya taasna loogama jeedo cilmiga ictiqaadkaba in laga dheeraado inay tahay siay dadka qaarkood u fahmeen oo waayo ictiqaadku waxa uu yahay shay aada u muhiima oo culumta ugu sharaf badan laakiin waxa weeye ictiqaadka waa in lagu diraaseeyaa si yacni ku fadhida ama ku qotonta adilada kitaabka iyo sunnada raacaysana dariiqii culammadii markaa muhtadiinta ahayd ee markaa salafka iyo wixii dariiqooda raacay waa in dariiqaas marka ay tahay oo sabiil mu'miniinka aan laga weecan waxaa markaa la soo naqliyaa in markaa raazi in waqtiyada qaarkood yacni markaa yacni markaa lagu yidhi in la yidhi markaysagaa yacni kun daliil buu ninkaasi hayaa oo ilaahay ku sugaya dabeedna islaani ay tidhi kun shakiyo ku jira ayuu iskaga saaraya adiladaana waxyaale caqliyaa laga tilmaamaya waxaa kale oo markaa la soo naqliya inay markaa rag waaweyn oo markaysa waxaan markaa yacni cilmiga falsafadda aad u dhex galay inay yidhaahdeen oo cidda marka waxa weeye ilaahiyaadkiiyo umuurta qaybiyaadkaa ka sheegtay wax la la tirsan karo ama la ictibaarin karo wa ayo yani ma jiraan iyagoo markaa ka tilmaamaya wakadalik calaacal fara badan ay ka calaacalayaan baa ragga qaar laga soo naqliyey waxaa ka mid ah markaa raazi oo kale sida shaarixu inoo soo naqlinayo inuu markaa uu yidhi shicir tiriyey uu kaga calaacalayay cilmulkalaamka nihaayatu iqdaami alcuquuli ciqaalu wa aksaru sacyi alcaalamiina dalaalu wa arwaaxuna fii waxshatin min jusuumina wa xaasilu dunyaana adam wawabaalu ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا يعني waxau yidhi caqliyada markaa meesha ay u hormarayaane ku dambaynayaan waa inay xidhmaan oo meelayna ka bixi karin inay galaan yacni markaa caalamiinta iyo khalqigu waxay u dadaalayaan ee u roorayaanoo waxay ku dambaynayaa baadi yacni arwaaxdayada iyo nafahayagu waxay kaga jiraan yacni waxsho bimacnaa qalay kaga jiraan markaysagaa jidharkayaga oo bimacnaa waxa weeye qurba inay ku sugan yihin oo kale uu tilmaamaya adduunyada iyadoo dhan dhibaato waxaan ahayn kamaanu dheefin walam nastafid min baxsinaa tuula cumrina kamaanu markaa faa'iidaysan baxsigayaga iyo baadhitaankayaga aanu baadhaynay ee aanu baxsinaynay cimrigayaga oo dhan aanu baxsinaynay kamaanu faa'iidaysan mooyaane inaanu ururinay qiila wa qaaluu waxaa la yidhi iyo waxay yidhaahdeen marka taas waxay ku tusinaysaa yani sida uga calaacalaeyey dabeedna markii dambe wuxuu ihi ariiqada ugu fiican waa ariiqada qur'aanka markaasuu aayaadka akrinayay markaysa waxaan markaa sifaadka ilaahay ka warramay saas in la eg shahrasataani isaguna waxa markaa uhi licamri laqad tuftu lmacaahida kullaha wasayartu طarafii bayna tilka almacaalimi falam ara ila waadican kafa xa'irin calaa daqanin aw qaarican sina naadimi yani wuxuu leeyahay macaahid iyo madaaristoo dhan waa ku wareegay wax wareersan mooye wax kale kuma arag buuri waxa u jawaabaa la yidhi sancaani oo yidhi lacallaka hamalta adawaafa bimachadi rasuuli waman laaqaahu min kulli caalimi yacni waxa weeye waxaa laga yaabaa macaahidda markaad ku wada wareegaysay madaarista inaad madra- madrasadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam inaad seegtaa laga yaabaa oo intaad ku wareegta ay tahay madaarista kale oo dhan ay tahay laakiin madrasadii rasuulka sala allahu alayhi wasalam ee markaa nusuusta markaa ahayd qaala allahu iyo qaala rasuuluhu taa inaad seegtaa markaa laga yaaba falam tara waadican ka faxaa'irin calaa daqanin aw qaarican sina naadimin haddii macadka rasuulka ama markaa madrasada rasuulka aad iyada markaa eegi lahayd oo jalleeci lahayd oo aayaadkiiyo nusuusta markaa axaadiista aad u noqon lahayd cid wareersanaya markaysagaa cid yacni dhafoorada gacmaha ku haysa ee lamaad kulanteen buuri marka waxaa la soo naqliyaa yacni rag waaweyn oo akaabir ah waxaa laga soo raraa inay markaa yidhaahdeen cimrigayga waxaan markaa faa'iidaystay almasalo masaladaasi waxa weeye waxaan gartay waxa mumkinka ah ee suuragalka ahi inuu u baahan yahay mufta- yacni muftaqir inuu yaho u baahan yahay wax murajix ah mumkin waxa ah waxa markaa makhluuq oo dhan baa iska mumkina marka makhluuqaadkii waxay samaynayaanba waa mumkin sow maaha makhluuqaadkaasi waxay samaynayaan waxay u baahan tahay murajix kala arjaxay u baahan tahay iftiqaarkaasina waa wasfi salbi ah oo isaga qudhis wax wujuudiya ma aha baahidaa aan dareemay inuu markaysagaa mumkinku u baahan yahay wax murajix ah oo kala arjaxa oo labada markaysaga waxaan markaa siyoode labaduba ay mumkinka yihiin mid ahaan suurogeliya yacni markaa inay u baahan yihiin taas garashada la gartayna waxa weeye waa wasfi yacni cadami ah marka cadamiguna shay ma aha waxaan dhiganayaa buu idhi anigoo aan waxba garan buuhi waxaan aqoon u yeeshay iyadaynay jirin ayaan garanaya kaa waxaa ka yaab badnaa sheikh kale oo markaysaga caalim ah oo musanafaad isaguna leh oo kutub allifay waxba magacaabi mayne isaguna inuu yidhi yacni marka habeenkii ayaan jiifsadaa buu ihi markaan jiifsado ayaan adilada markaa qolada iyo adilada qoladaasaan markaa isku soo kiciya sida habeenkii oo dhan adiladaa isugu horaya buuri oo aan qolana markaysagaa qolo ka bixin buuri ayaa waagu igu beryaa buuhi igu caddaadaa walalaac igu yidhaahdaa "Mm, maba seexdo yacni wuxuu waagu igu beryaa sidaan markaa qolada adiladeeda iyo qolada adiladeeda isaga hor keenayo wuxuu ka warramayaana waa baabka markaysagaa qaybiyaadka iyo ictiqaadaadka waxyaalaha ku saabsan iyo taxayurka markaa kaga dhacay calaa kulli xaal yani baabkan ahlucilmi badan oo markaa dhex galay may mahadin imaam alxaramayn laftiisu waxa uu yidhi markaa wuu ka calaacalay waagii dambe waxaanu markaa uu yidhi isagaoo markaa ka digaya in markaa cilmulkalaamka la dhex galo ayuu wuxuu yidhi markaysagaa bad baan galay buu ihi bad ayaan galay yacni ahluislaamki iyo culumtoodiina waan ka tegey wixii lay diiday ee cilmulkalaamka ahana waa iska dhex galay ee falsafadiiya waxaas ahaana waa dhex galay yacni maanta haddii markaysa waxaan markaa fain lam yatadaarakni rabbii biraxmatihi falwaylu libni- libni ljuwayni wahaa ana daa amuutu calaa caqiidati ummii ama waxa uu yidhi yacni marka amuutu calaa caqiidati cajaa'isi naysaabuura yacni dumarka marka islaamaha naysaabuur caqiidadaay ku dhimanayaan oo kale ayaan markaysaga maantana iskaga dhimanaya marka calaa kulli xaal yacni waxa weeye waa in baabkaas yacni ictiqaadaadka yani ay noqotaa sida lagaga hadlayaa si adilada kitaabka iyo sunnada ku fadhida haddii kale waxay noqonaysaa markaysagaa shukuuk iyo dhibaatooyin yani fara badan baa imanaya waa in markaysaga adilada loo daba fadhiista yani dhibaatadao dhanna waxaa sababaya adiladii kitaabka iyo sunnada in lagu tadaburo in la iskaga jeestay oo icraab laga sameeyey oo leexashada laga leexday ee dabeedna markaysaga waxaan markaa falsafadii yani griiga iyo yani markaa lagu we- lagu- loo leexday oo lagu mashquulay ayaa dhibaatooyinkaas badan markaa sababay ee haddii waxa weeye nusuusta markaa lagu taqayudi lahaa waxaa la heli lahaa tuma'niinatu lqalb ayaa markaa la heli lahaa ahlu cilmigii markaysaga baabulictiqaadaadka aad u diraaseeyey yacni markaa ugana hadlay si nusuusta waafaqsan yacni qolyaha kale oo dhanna radiyey mar qura iyagoo markaysaga ka calaacalaya markaysagaa lama arag iyo markaysaga iyagoo markaa ka qoomamoonaya yacni sida marka waxa weeye ibnu taymiye iyo culammada la midka ah yacni waxaad arkaysaa inay waxa weeye calaacalka iyo waxyaalaha noocaasa aynay ku dhicin fayatadabdabu wuxuu noo noqonayaa bayna alkufri waaliimaani iimaanka iyo gaal- eh, gaalnimada iyo iimaanka dhexdooda yacni markaa xayiro iyo wareer darteed iyo watasdiiqi iyo watakdiibi hadduu markaa yani nusuusta ka tago oo markaa cilmulkalaam iska galo madmuum ah yacni markaa halkaasuu markaa dhex warwareegaya iyo watasdiiqi iyo watakdiibi rumayn iyo beenin dhexdooda iyo waliqraari iyo walinkaari di- yacni qiris iyo inkiris markaa dhexdooda waswasan xaaluu yahay mid la waswaasiyey oo taa'ihan xaaluu yahay mid wareersan shaakan uu yahay xaaluu yahay mid shakisan laa mu'minan musadiqan aanu ahayn mu'min markaysagaa rumeeyey aanu ahayn walaa jaaxidan mid dafiray oo mukadiban beeniyeyna aanu ahayn walaa yasixu aliimaanu biru'yati liahli daari salaami liman ictabaraha minhum biwahmin sheekhu abu jacfar aaxaawi waxau ihi raxmat llaahi calayhi walaa yasixu aliimaanu iimaan asixi maayo biru'yati ru'yo la rumeeyo aragtida ilaahay ay arkayaan mu'miniintu liahli daarisalaami ay arkayaan ehelka yani daarisalaam ehelka jannadu daarta ilaahay oo jannada ah ee ehelkoodu ay arkayaan ilaahay rumaynta markaysagaa la rumeeya asixi mayso liman ictabarahaa kii markaa yani ictibaariyey ee bimacnaa u xisaabiyey ama u ictiqaadiyey ru'yadaas minhum xaalu ahlu iimaanka ka mid yahay biwahmin yani markaysagaa male yani markaa yani ku maleeyey ama ku xisaabiyey ama ku ictibaariyey male uu malaynayo male daciifa wahmiga la yidhahda aw ta'awalaha ama awilay bifahmin fahmo markaysagaa uu isagu leeyahay markaa oo isagu fahmay yani ku awilay oo macnaheedii kaga leexiyey yani iimaan uu ru'yo rumeeyey uma ansixin id kaana ta'wiilu ru'yati sababtuna waxay tahay ta'wiilka ru'yada la awilaa wa ta'wiilu kulli macnan kulli macnan yudaafu ila rububiyati iyo macno dhammaanteed ta'wiilka la awilaa macnahaasoo ila rububiyati rabbinimo loo idaafaynayo waxa uu ahaaday bitarki ta'wiili xaasilun bitarki ta'wiil ta'wiilka faasidka oo laga tago ayuu ku xasilaya iyo wa luzuumi tasliimi nabadgelinoo la laazimo ayuu ahaanaya oo ku xasilaya wa calayhi diinu lmuslimiin sidaasna waxa markaa ah oo ku sugan diintii markaa muslimiinta waman lam yatawaqa annafya watashbiiha waman lam yatawaqa kii aan iska ilaalin annafya diidmada markaa uu diidayo uu nafyinayo sifaadka ilaahay iyo watashbiiha tashbiiha ilaahay khalqigiisa ku shabahayo kaan labadaa shay iska ilaalin zalla waa simbirixdaa walam yusib itanziiha nasaahadda uu ilaahay xumaan ka dheeranayo ka hufayo taasna markaa ma asiibayo oo kuma beegmayo ee waxa uu yahay mid ka iilanaya waxa uu sheikhu inoo tilmaamayaa mas'aladii ru'yada uu inoo soo sheegay ayuu markaa sii daba jooga ru'yadana waynu ka soo hadallay oo mu'miniintu inay aakhiro ilaahay arki doonaan jannada markay galaanna arki doonaan baynu soo sheegnay adilada kitaabkiiyo sunnaduna inay ina tusiyeen sidaas bay markaa aynu soo sheegnay bacdi ka mida yani yani ahlulbidca ka mida sida muctasilado kale waxay odhanayaan markaa ru'yada way diidayaan waxay odhanayaan haddii ru'yo la sugo waxaa ka laazimaysaa yani markaa jiho jihana waa mustaxiil in rabbi lagu sifeeyo marka maadaama ay mustaxiil tahay rabbi in lagu sifeeyo waa in la yidhaahdaa ru'yadu waxaa looga jeedaa markaa cilmi iyo aqoon baa looga jeedaaye lagama tilmaamayo aragtida isha loogama jeedo qolyaha markaa ashaacirada oo yani markaa badankooduna iyaguna waxay yidhaahdeen haalibkoodu ru'yada waa sugaynaa hase ahaatee ma sugayno ilaahay markaa inuu jiha ku sugnaanayo abulxasan alashcari ilaahay inuu caali yahay oo yani samaawaadkiiyo carshigaba ka koreeyo isagu waa ictiqaadsanaa kutubtiisana waa ku sheegay oo kitaabkiisa ibaano la yidhaahdo iyo kutubtiisa kale sida maqaalaadka oo kale ahluxadiiska markuu ka xikaayo inay waxyaala ay ictiqaadsan yihiin iyo risaalatu ahli sakri oo qolada ahlu sakri la yidhahdo uu u diray yani intaba wuxuu ku sheegay culuwiga ilaahay inuu ilaahay koreeyo inuu ictiqaadsanaa ayuu markaa sheegay marka asxaabtiisa badankoodu ariiqadiisii waa khilaafeen oo iyagu yani markaa waxay yidhaahdeen yani markaa lama odhanayo ilaahay carshigiisu ka koreeya oo makhluuqaadkiisu ka baxsan yahay la odhan maayo bay yidhaahdeen marka in badan oo ka midi waxay yidhaahdeen waxaa la odhanayaa ilaahay waa la arkayaa laakiin jiha lagama arkayo sidaas iyadaa bay yidhahdeen bacdi ka midina muctasilada dariiqooday raaceenoo waxay yidhaahdeen aragtida waxaa looga jeedaa waa ru'ya qalbiya ee aragti isha lagu arkayo loogama jeeda bay yidhahdeen bacdi ashaacirada ka midna sidaasay yidhahdeen laakiin sida horay u badan yihiin sida hore oo markaa aragtida isha inay sugayaan laakiin jihada ay nafinayaan sidaasay u badan yihiin laakiin bacdi ashaacirada ka mida waxay ku tageen inay leeyihiin aragtida ishu ma jirto ee waxa weeye waxaa laga tilmaamaya waa ru'ya qalbiya oo quluubtaa laga ogaanayaayo yacni markaa cilmi iyo aqoon xoog badan ayaa mu'miniinta u soo darinaysa in laga tilmaamayo sidaas iyadaa bay yidhahdeen marka waxa uu inoo tilmaamayaa rumaynta ru'yada la rumeeyey uma ansixin in markaa yacni ru'yo uu rumeeyey uma ansixin ciddii waxa weeye markaa yani male markaa yani ku fasirta oo tidhaahda kayfka markaa yani u dhacayso ru'yadu sheegta oo tidhaahda sidaa iyo sidaasaa ilaahay loo arkaya ciddii kayfiyad iyo qaab sheegta oo limaan ictabarahaa minhum biwahmin marka uu sheegayo malo daciifa ciddii markaysa waxaad markaa ku malaysa yani waxa weeye ru'yo inuu rumeeyey oo sidii xaqa ahayd u rumeeyey taasi uma asixin ciddii fahmo ku awisho oo tidhaahda macnaha looga jeeda annagaa garanayne ru'yo waxaa looga jeedaa ru'ya qalbiya oo aragtida isha lagama tilmaamayo daahirka xadiidku muraad ma aha sidaas iyada aad tidhaahdana ru'yo inuu rumeeyey uma asixino isagana uma sugnaanin yani macnahaasu inoo tilmaamay marka qoladii yani yani ku samaysay ta'wiil baila oo tiri waxaa lagu awilayaa aragtida qalbiga yani waxa weeye hadalkoodu waa bail ru'yaday rumeeyeen markaysa waxaan markaa uma asixin waayo aragtida qalbigu waxay qaadataa waa cilmiya oo laba mafcuul bay qaadataa halkana hal mafcuul keliyaa la siiyey satarawna rabbakum ciyaanan ciyaananna waxa weeye waa marka waxay tahay iyadu xaal bay noqonaysaa ama ru'yatan ciyaanan aragti ciyaan ah oo ilka aragti ah ayaa rabbi arkaysaa ama xaalaatihiin mucaayinina ayaa rabbi arkaysaan marka sidaas aawoodee hal mafcuul baa la siiyey sidaas aawoodee waa ru'ya basariya aragtida isha lagu arkayo weeyaan ciddii markaa ru'yada yani kayfiya qaab u sheegtaana waxay gashay yaduna markaa tashbiih oo walaa yuxiituuna bihi cilmaa buu ilaahay yidhi yani ahlu cilmiguna waxay yidhahdeen laa yaclamu kayfa huwa ilaa huwa ilaahay qaabka uu yahay isagunba ogay cid kale ma oga marka ru'yo inay rumeeyeen uma asixin iimaanka ay ru'yada rumeeyeen ay is yidhahdeen waa rumayse ta'wiilka ru'yada la awilo ama sifaadka ilaahay la awilo ta'wiil saxiixa la awilaa waxa uu yahay tawiilka faasidko la iska daayo erayga tawiil baa wuxuu uqaybsamaa tawiil faasida iyo tawiil saxiixa tawiil xaqi inuu jiro waxaa ku tusinaysa qawluhu sala allahu alayh wasalam allahuma faqihu fi allahuma allahuma callimu tawiil allahuma faqihu fi ddiin wacallimu tawiil cabdullahi ibnu cabbaas nabigu wuxuu ugu duceeyey sala allahu alayh wasalam inuu tawiilka ilaahay baro tawiilkaas waa tawiil xaqa hada tawiilu ru'yaaya yani waxa weeye saas i leeg ba ka mid a dalika axsanu يعني فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك أحسن ذلك خير وأحسن تأويلا ذلك خير وأحسن تأويلا يعني تأويلك وحا لوga jeeda halkaas oo kale تأويل حقا وما يعلم تأويله إلا الله marka تأويل حقا نصوص waa ku saarotay آياتkii أحاadiiث تأويل باطلna waa jira تأويilka باطلka waa تحريف ka نصوصta ka tilmaantay تحريف يحرفون الكلمة عن مواضعه يحرفون الكلمة من بعد مواضعه yani waxa weeye taxriifka nusuustu sheegtay taawiilka faasidkiina noocaas weeye mutaakhiriintu taawiil waxay yidhaahdaan arrin isilaaxiya yani lafdi in macnihii raajixa laga leexiyo macnaha marjuuxa loo leexiyo looguna leexiyo daliil ku tusiyey darteed waana sida usuuliyiintu ay ku dareereen marka calaa kulli xaal haddii daliil aanu jirin faasid buu noqonaya haddii daliil jirana waxa uu yahay markaysagaa taawiil saxiixa ayuu noqonaya marka sifaadka ilaahay taawiilka la awilayo ee macnahoodii laga weecinayo ee la odhanayo yad qudraa looga jeedaa ee la odhanayo waxa weeye weji daataa looga jeedaa ee la odhanayo raxmad yani nicmayn baa looga jeedaa ama ixsaan ee la odhanayo waxa weeye ru'yo waxaa looga jeedaa markaa yani cilmi baa looga jeedaa iyo markaa aqoon ayaa looga jeedaa oo la odhanayo istiwaa waxaa looga jeedaa istiilaa iyo qaalib noqoshaa looga jeedaa iyo mulki ayaa looga jeedaa yani ta'wiilaadka noocaasi waxay yihiin ta'wiilaat baatil ah marka waxa weeye ta'wiilka saxiixa ee nusuusta yani sifaatka ilaahay ku saabsan la awilaya waxay tahay in ta'wiilka faasidkaa la yska dhaafo oo laga tago marka ta'wiilka horena waxaad ku xambaaraysaa ta'wiilkii saxiixa ahaa ta'wiilka dambe bitarki ta'wiilna waa ta'wiilka faasidka ee taxriifka in laga tago markaa sidaas aawadee maadaama ereyga ta'wiil la yidhaha ay mujmal tahay oo xaq iyo baatil labada mid walba uu ku dhaco inaan waxa weeye si mujmala si itlaaqa inaan loona wada sugin loona wada nafiyin weeyaan labada mid walba markaysagaa inaan markaa ilaaqan loo wada sugin yani loona loona wada nafiyin weeye waayo haddii la wada sugo waxaa ka dhalanaysa o layidhaha waan awilayaa taawiilkii faasidkaa inaad awilaysaa xataa soo gelaya oo taawiilkii nooc faasida ka mid a haddaad tidhahdo wax taawiil la yidhahdo samayn maayana yada lafteedu waxaa soo gelaysaa taawiilkii xaqa ahaa taawiilka waxaa ka mida nooc xaqa ah allahuma faqihu fi ddiin wacallimhu taawiil marka idan waxa weeye cibaarada noocaasa in laga weecdo ayaa fiican sida shaekhulislaam ibnu taymiyaba uu sameeyey oo caqiidat lwaasitiya markuu ka warramaya ictiqaadka ahlusunna waljamaca waxa uu yihi nasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu min gayri taxriifin walaa tacdiilin wa min gayri tamhiilin walaa takyiifin maxaa waxaa la yidhi maxaa taxriif u isticmaashay wuxuu yidhi erayga ta'wiil la yidhahdaa waa mujmal waa midda labaade yacni erayga taxriif la yidhahdana waa eray waadixa oo cad oo macnihiisu sariix yahay oo erayga ta'wiil la yidhahdana xaq iyo baatil buu labadaba shamlinaya waa midda kale yacni taxriifku isaga oo madmuum oo la ceebaynayo ayuu qur'aanka ku soo arooray sidaas aawadeed baanan markaa u odhan min hayri ta'wiil ee aan u idhi min hayri taxriif yacni markaa taxriif la taxriifinayo la'aanteed marka ahlucilmiguna waxay tilmaameen culamo badani tafsiiraadka markaysagaa yani ay ku awileen in ta'wiil saa'iqa aanu ahayn ee ta'wiil baatila inuu yahay yani markaa sifaadka ay ku awileen sida markaa shanqidiba uu ku caddaynayo yani waxa weeye kitaabkiisa la yidhahdo diraasaat lilasmaa'i waasifaat diraasaadka asmaad iyo sifaat ku saabsaman risaala qayima oo uu markaysa waxaan muxaadaro u galay bay ahayd sheekh shanqiidi uu galay yacni mid markaysaga waxaan markaa mawduucaan mawduucaas hadal kale oo shabbaha laakiin markaysaga aan wada wafaynayninna waxa uu ku sheegayaa uma istawaa cala alcarshi aayadda afar iyo kontonaad ee min suurati alacraaf adwaa'u lbayaanka ayuu markaa ku keenayaa hadalkaa markaysaga waxaan hadal yacni ku dhadhow oo shabbaha oo iska risaalad iskaga dhowba halkaana ku keenaya laakiin waxaa kasii yaro faahfaahsan ka risaalada gaarka ah ayaa ka faahfaahsan ee shanqiidi markaa uu ku keenayo maxamed amiin shanqiidi saaxib aladwa wa nasr lwuruud marka ahlucilmi badan oo kale oo markaa sidaas u caddeeyeyna waa jiraan oo ahlucilmigii markaa culammadii hore iyo culammada dambe mutaakhiriinta dirkaba ka mida marka calaa kulli xaal yani markaa nusuusta waa in markaa yani aan lagu samaynin taxriif oo macaanidooda markaysaga aan la bedelin oo macnahoodii markaysaga aan laga weecin yani markaa xaqa ahay ay sheegaysay oo macno kaleo markaysaga baaila aan loo weexin aan loo weexin oo daliil aan loo haynin oo waxa weeye wamaa khalafa laciban yufiidu wixii markaysagaa daliil ka madhnaado oo ta'wiil ah oo macnihii daahirkaa laga sarfiyo o laga leexiyo oo macnaha markaysagaa marjuuxa ee laga miisaanka badan yahe loo weeciyo daliilna aan loo haynin waxay culammadu yidhahdaan usuuliyiintu waa talaacub bay yidhahdaan waa talaacub bay yidhahdaan oo waxa weeye fasiraadda la yskaga fasirayo oo la odhanayo yacni bal yadaahu mabsuudataan qudradiisaa looga jeeda ama nicmadiisa baabu talaacub bay gelaysaa waayo daliil yani sidaas ku fasiraya lama hayo sidaas aawadeed baabu talaacub siduu aad ugu nuxnuxsanayo sheekh shanqiidi yani markaa risaaladiisa alasmaa wasifaat iyo kadalik markaa tafsiirkiisaba oo aad markaa ugu nuxnuxsanayo wakadalika markaa culamo badan oo kalena ay sidaas si la-eg yani markaa ugu nuxnuxsadeen taawiilka markaa ku soo arooray qawluhu tacaala wamaa yaclamu taawiilahu ila allah waraasiquuna fi lcilmi yani markaa laba macno ayaa lagu fasiray oo in laga tilmaamayo tafsiirka iyo in looga jeedo caaqibada uu markaa shaygu noqon doono yani maa ya-uulu ilayhi xaqiiqatu lamri qira'adan aayaddana waxaa ku sugan laba qiraa'o oo in markaa lafduljalaalha lagu waqfiyo ila allah iyo in marka aan lagu waqfinin ee la wasliyo taasna waxay noqonaysaa waawigu inuu waaw lcadfi yahay iyo inuu waaw listinaaf yahay labada qiraa'abana xaq weeye shaarixuna si fiican buu u caddaynaya ahlucilmi badan oo kale iyaguna saas tilmaamay waa jiraan mutashaabihuna wuxuu u qaybsamaa mutashaabih mutlaqa iyo mutashaabih nisbiya wama bihi ista'hara cilmu lkhaaliqi fadaa tashaabuhin calayhi atliqi waa ka maraaqigu markaa odhanaya wixii markaysa waxaa markaa tashaabuh lagu magacaabo yani wixii markaa cilmiga khaaliqu ilaahay cilmigiisa kula gaar noqday waxaad ku magacowdaa markaa mid tashaabuh u saaxiiba tashaabuh hawlahi ku magacow wuxuu uga jeedaa mutashaabih mutlaqa laakiin waxaa jira mutashaabih nisbiya baa jira wax dadka qaarkood mutashaabih u ah oo qaarkood aan u ahayn maxaa u daliila inuu jiro wax dadka qaar mutashaabih u ah waxaa u daliila qawluhu sal allahu alayh wasalam alxalaalu bayin walxaraamu bayin wa baynahuma umuurun mushtabihaatun laa yaclamuhuna kaiiru min annaas waxaa laga fahmayaa yani in badan oo dadka ka mida marka aan garanayn markii la yidhi bacdi dadka ka mid oo garanaya oo ay ama xalaal ugu caddahay ama xaaraan ugu caddahay inay jiraan ayaa laga fahmaya sidaas yada ah ayaa laga fahmaya marka sidaas aawadeed mutashaabihu mutlaq iyo nisbi buu u qaybsamaa marka aayaddana labada qiraaba waa xaq haddii marka isagaa la wasliyo waxaa looga jeedaa mutashaabihi nisbiga ahaa oo mutashaabiha nisbiga ee dadka qaar mutashaabiha u ah yani ta'wiilkiisa waxaa garanaya oo keliya ilaahay iyo culammada raasiqiintaabaa garanaysa waa mutashaabiha nisbiga kaas mutashaabihi mutlaqa haddii laga tilmaamayo waxa ilaahay cilmigiisa iyo ogaalkiisa kula gaar noqday oo khalqigiisa cid ka midoo ogiba aynay jirin taasna markaysaga waxay noqonaysaa in ila allah lagu waqfiyo marka waxay noqonaysaa wamaa yaclamu ta'wiilahu ila allah yani ta'wiilkiisa allah oo keliya oo markaa mutashaabih mutlaqa ahaa baa looga jeedaa sida ruuxdu waxay tahay sida markaa daatada ilaahay qaabkay tahay sida sifaatkiisu qaabkay yihiin iyo ashyaadaas iyo wixii la mida iyaga markaysaga waxaa garanaya ta'wiilkooda xaqiiqadooda ay yihiin yani allah oo keliya garanaya cid kale garanaysa laa yaclamu kayfa huwa ila huwa waraasiquuna fi lcilmi istinaaf bay noqonaysaa khabarkeeduna waxay noqonaysaa markaa jumlada ka dambaysa waraasiquuna fi lcilmi yaquluuna aamana bihi marka adigu calaa kulli xaal shaarixna waa bayaaminaya mas'alada noocaas ah markaa sidaas yani ha loogu fiirsado ahlu sunnahuna waxa weeye daahirkeeday ku dareeriyeen sifaatka ilaahay oo waxay yidhaahdeen markaa daahirkeeda ayaa lagu dareerinaya markay leeyihiin markaa yani siday u timi marka ugu dareeriya daahirkeeda yani amiruha kamaa ja'at bih siday ugu timi u dareeriya ama markaysagaa siday usoo aroorteen u rumaynaynaa yani bilaa kayf yani ay bilaa tasawuri kayf baa looga jeedaa qaab annagoo aan u tasawurayno u garanaynin qaab malaha loogama jeedo ee waxaa laga tilmaamayaa qaab annagaan u garanaynin sidaas iyada abaa laga tilmaamay marka waxa weeye waxaa looga jeedaa macnaheeda iyo lafdigeedaba in daahirkeeda lagu socodsiinayo sidaas iyada ah ayaa laga tilmaamay yani marka waa imraarun yani lafdan wa macnan xagga lafdiga iyo xagga macnahaba in daahirkeeda lagu dareerinayo sidaas iyadaa bay markaa tilmaamaysaa ahlu cilmiguna qaaciday soo naqliyeen ay ijmaac ku soo rareen oo ah markaysaa markaa inay nusuusta kitaabka iyo sunnada inay waajib tahay daahirkooda in lagu socodsiiyo lagu dareeriyo oo in laga sarfiyaa aynay bannaanayn yani markaa ajmaca kullu man yuctadu bihi min ahli lcilmi cala ana nusuusa alkitaabi wasunnati tuxmalu calaa daahiriha yani markaa nusuusta kitaabka iyo sunnada in daahirkeeda lagu xambaarayo walaa tusrafu canhu ila lidaliilin yajibu arujuucu ilayh yani markaa in laga sarfiyo laga leexiyaana aynay bannaanayn mooyaane daliil ay waajib tahay in loo noqdo oo markaa lagaga weeciyo in la helo mooyaane si kale in lagaga weeciyaa inaanay u bannaanayn marka muta'akhiriinta qaarkood hadalka yidhaahdeen yani daahirkeeda loogama jeedo yani waa hadal khilaafsan hadalkii selafka oo khataabi oo culammadii markaysagaa shaaficiyadana ka mid ah dhintay taarikhdu markay ahayd saddex boqol iyo sideed iyo siddeetan waxaa markaysagaa u odhanayaa daahirkeeda waa in lagu dareeriyo yani qiwaamu sunna yani ismaaciil ibnu fadl alasbahani isaguna wuxuu odhanaya daahirkeeda waa in lagu dareeriyo yani waxa uu odhanaya selafka ariiqadooda waa in daahirkeeda lagu dareeriyo alxuja fi bayan almaxaja saasuu ku odhanaya khatiib albaqdaadi wuxuu odhanaya daahirkeeda waa in lagu dareeriyo yani a'immadii markaa hore ee selafka waxaa laga soo amiruha kamaa ja'at bi siday usoo aroortay markaa ugu dareeriye lafdigan amiruha kamaa ja'atna ma aha markaysaga waxbaha ka ictiqaadinina daahirkeeda ictiqaadiya weeye waxaana u daliilo kutusinaysa nusuusta waciidka kusoo aroortay ee wacdigana waxay yidhahdeen amiruha kamaa ja'at bih siday usoo aroortay ugu dareeriya marka maadaama waciidadiina ay sidaas iyada ay yidhaahdeen waxay kutusinaysaa wax sifaatka ku gaara inaynay ahayn inay yidhahdeen daahirkeeda ku dareeriya yani sidaas iyada inaynay ahayn daahirkeedana loogama jeedo makhluuqa waxa shabaha yani lagama tilmaamayo waxa uu yidhi markaa yani abu jacfar aaxaawi walaa yasixu ma asaxayo aliimaanu iimaan biru'yati ru'ya la rumeeya liahli daari liahli daari salaami ay rumeeyaan ru'yadaasoo yani markaa kaa'inatan liahli daari salaami yani u sugnaatay ehelka markaa daarta ilaahay oo jannada ah ehelkeeda u sugnaatay yani ru'yadaa rumaynta la rumeeyaa ma ansaxayso liman ictabarahaa minhum biwahmin liman ictabarahaa kii waxa weeye yani markaa ku ictibaariyey bimacnaa ku gudbiyey ama ku markaysagaa yani fasiray minhum xaalu iyaga ka mid yahay biwahmin mala u malaynayo kii markaysagaa yani ku fasiray oo yidhaahda kayfka qaabkaa iyo qaabkaasa ayaa markaysagaa loo arkaya kii sidaa yidhaahdaa rumaynuu rumeeyey ru'yo ilaahay uu rumeeyo sidii xaqa ayada ahayd u rumeeyey uma asixin ee waxa uu ku dhacay waa tashbiih aw ta'awalaha ama mid awilay oo ku markaa yani macnaheeda ku leexiyey bifahmin fahmo uu isagu leeyahay ku leexiyey oo yidhi macnaha loogama jeedo markaysa waxaa markaa ru'ya basariya ee qalbigaa looga jeedaa ka sidaa ku fasiray ee ku leexiyey macnaha ku weeciyeyna isagana markaa waxa weeye ru'yo inuu rumeeyey u asix mayso id kaana ta'wiilu ru'yati sababtu waxay ahaatee ru'yada rumaynta yani ta'wiilka la awilayaa ta'wiil xaqa awilaadda la awilayaa ama la fasirayaa tafsiir xaqa wa ta'wiilu kulli macnan macno dhammaanteed ama sifo dhammaanteed fasiraadda la fasirayaa yani tafsiir xaqa macnahaasoo yudaafu ila rububiyati rabbinimo loo idaafaynayo ilaahay loo tiiriyey waxa uu ahaaday bitarki ta'wiil xaasilun bitarki ta'wiil waxa uu ku xasilayaa ta'wiilka faasidkaa in laga tago waluzuumi tasliimi nabadgelin in la laasimo ayuu ahaanayaa nusuusta waxyooyinka la nabadgeliyo wa yusallimuu tasliima wa calayhi sidaas waxaa ku sugan diinu lmuslimiin diintii muslimiinta ayaa sidaas ku sugan waman lam yatawaqa kii aan iska ilaalin annafya nafyinta uu nafyinayo ilaahay sifaadkiisa iyo watashbiiha yani tashbiiha uu ilaahay khalqigiisa ku shabahayo kii aan iska ilaalin zalla waa simbiririxdaa oo siraatlmustaqiimkii buu ka simbiririxdaa walam yusib ma asiibo atanziiha ilaahay khalqigiisa inuu ka nazaho oo u ka dheereeyo yani markaa ma yani markaa ma asiibayo tashbiiha horaynu uga soo warannay yani waxaanu yahay laba nooc sida shaarixuba tilmaamayo ama maqriziba hadalkiisa hore aynu uga akrinay laba nooc weeyaan in markaa khaaliqa makhluuqa lagu shabaho oo la yidhaha sifaatka ilaahay sifaatka khalqiga ay la mid yihiin iyo yani sidaas markaa yani si aan ahayn oo cagsigeeda ah oo makhluuqa in sare inta loo qaado khaaliqa lagu shabaho sida in la yidhahdo sheekh cabdiqaadir waxa uu ku og yahay oo kuu taalacanaya sida ilaahay ku og yahay oo wax kaa qarsoomaya sheekh cabdiqaadir ma jiraan haddii sidaas la yidhaahdo wuxuu noqonayaa sheekh cabdulqaadir waxaa lagu shabahay ilaahay khaaliq ahaa baa lagu shabahay marka waxay noqonaysaa shirki marka waa tashbiihu lmakhluuq bilkhaaliq marka in badan oo dad ka mid waxay ka warramaanuun nooca ah khaaliqa in makhluuqa lagu shabaho laakiin waxa weeye tashbiiha kale ka sii daran ee labadiba iyadoo kufri yihiin baa kufriyadu sii kala daran yihiin wa bacdu shari ahwanu min bacdin sharka qaarkiiba qaar buu ka daran yahay marka waxa weeye labada markaa tashbiih waxa sii daraansha badan makhluuqa in sare loo qaado oo khaaliqa lagu shabaho iyadoo labaduba ay kufri yihiin labaduba iyaday markaa kufri yihiin dad baa waxay sheeganayaan inay tashbiiha markaa ka cararaan oo tashbiiha diidan yihiin haddana waxa weeye ilaahay khaaliqa ahaa makhluuqaad baa intay sare u qaadeen bay ilaahay ku shabaheen markaasaa waxay ka dhigeen inuu ilaahay siduu wax u arsaaqo ama wax u bixiyo ama wax u awoodo ama wax u taalacanayo ama wax u og yahay in markaa ay wax u og yihiin marka makhluuqaadkii qaar bay waxay ku shabaheen khaaliqii bay ku shabaheen oo darajadoodii bay sare uga sii qaadeen nabiga sala allahu alayh wasalam de aad iyo aad buudi ajcaltanii lilahi nidda war ilaahay ma mid la masaa baad iga yeeshay markii waxa weeye xagga mashiicada la yskaga cadfay ee la yidhi maa sha allah washiita ama maa sha allah washaa muxamed yani nabigu wuxuu yihi sala allahu alayh wasalam waxau ihi ajcaltanii lilahi niddan ma ilaahay midaad ku shabahayso la masaynaysaad iga dhigaysaa yani ha iga dhigin sidaas iyadaa buu tilmaamay marka calaa kulli xaal yani labada nooce tashbiihuba waa dhacaan labadubana waxay yihiin waa kufri wa kadalika sifaatka in la nafiyo la diido oo sifaadu ilaahay isu sugay in loo diidaana iyaduna waa kufri siduu markaa nucaym ibnu xamaad ba uu yidhi man shabaha allaha bikhalqihi kafar waman jaxada maa wasafa allahu bihi nafsahu kafar walaysa fima wasafa allahu bihi nafsahu tashbiihan yani markaa wixii markaa ilaahay isku sifeeyey haddii markaa la diido waa kufri haddii ilaahay khalqigiisa lagu shabahana waa kufri yani mana ahaan yani markaa ilaahay waxa uu isku sifeeyey wax tashbiihi kuma jiro ama rasuulkiisu sala allahu alayh wasalam ilahay ku sifeeyey ahlucilmigu waxay ku fasireen tashbiihu inuu yahay yani nusuustu diidaysaa in la yidhaahdo yani markaa yadunka yadii ama samcunka samcii ama basarunka basarii tashbiiha kufriga waa noocaas ama haddii la yidhahdo samci iyo maqal buu leeyahay aan maqalka makhluuqa shabihin qaabkiisana aynaan garanayn sida usoo aroortayna aynu u rumaynayno oo waajibku sidaa uu yahay in loo rumeeyo taasi tashbiih maaha taasi tashbiih maaha sifaadka oo dhanna dariiqadaasaa la marinaya wa innaga hore usoo marray alqawlu fii bacdi sifaati kaalqawli fii bacdi sifaatka qaar waxaa laga yidhahdaa kuwa kalena laga odhanaya faina rabbana jala wacala mawsuufun bisifaati alwaxdaaniya mancuutun binucuuti alfardaaniya faina rabbanaa rabbigayo jala wacala jala weynaa wacalaa korreeya mawsuufun waa mid la sifeeyey bisifaati alwaxdaaniya sifaatka markaa kelinimada ayaa lagu sifeeyey mancuutun waa mid markaysaga la sifeeyey binucuuti alfardaaniya waa isla macne yacni markaa sifooyinkii markaa midhnimada ama kelinimada ayaa lagu sifeeyey culamada qaar waxay ahan mutaraadifaan qaarna waxay yidhaahdeen maya wasfiguna daatadu u sugnaaday nactiguna wuxuu u sugnaaday ficilka nactiguna ficilka ayuu u sugnaaday waxdaaniyada iyo fardaaniyadana saas in la eg baa laga yidhi oo in la yidhahdo waa bimacnan iyo in la yidhaahdo waa mutaraadifaan oo isku mid iyo in la yidhahdo maya waxdaaniyadana daatada looga jeedaa fardaaniyadana sifaatka inuu la keli yahay baa laga tilmaamaya yani markaa sidaas iyada iyadana waa la yidhi calaa kulli xaal markaysa waxaan markaa waa isla macno laysa fii macnaahu laysa axadun qofnaba ma ahan min albariyati khalqiga ka midi fii macnaahu ilaahay miduu markaa yani sifooyinkiisa la mid yahay oo sifooyinkiisa lama mid aha haddii sifo loo sugo yani labada sifo waxay iska waafaqeen lafdiga sifada makhluuq iyo sifada khaaliqo qadar mushtaragana waa ka wadaagaan waxa uu inoo tilmaamayaa yani sheikhu ilaahay waxa weeye sifaadkiisa iyo daatadiisa iyo afcaashiisa inuu la keli yahay siduu cibaadadiisa ula keli yahay oo cid kale in lala caabuda aynay u bannaanayn waxay markaa ka warramaan yani sidaynu mar horeba soo ishaaray mutakallimiinta qaarkood marka yani kelimatu tawxiid ay fasirayaan waxay yidhaahdaan kelimatu tawxiid yani tafsiirkeedu wuxuu noqonayaa saddex shay yani markaa waxdatun fi daat iyo waxdatun fi lafcaal iyo waxdatun fi sifaat sida baajuuribe uu ku odhanayo yani markaa risaaladiisa ictiqaad ku saabsan majmuuc muhimaati lmutuunna awalka kaga taalla adigu safxadda afartanaad meelahaas marka waxa uu odhanayaa waxa weeye tawxiid waxa uu shamlinayaa saddex shay waxdatun fi sifaat iyo waxdatun fi daat iyo waxdatun fi lafcaal muu raacinin yani waxa weeye inuu waaxid ku yahay marka cibaadada la caabudayo yani taas iyadaa ma raacin iyadoo aan nusuusta ku soo aroortay ay aad iyo aad u badan tahay marka waxa weeye ahlusunna waljamaca waxay qabaan ilaahay waxa weeye cibaadadiisana keli inuu ku yahay oo keligii in la caabudo mooye cid kale in la caabudaa inaynay mashruuc ahayn inayna tahay markaa tawxiidka nooca ugu weyn inay tahay nooca ugu weynaanshaha badan inay tahay oo rabbi keligii in la caabudo iyadoo sifaadka in loo keliyayo sifaadkiisa aan sifaadka khalqiga lagu shabihinay ay tawxiidka ka mid tahay oo daatadiisa loo keliyeeyo oo waxa weeye afcaashiisa loo keliyeeyo iyadoo ay tawxiidka ka mid tahay haddana nooca tawxiidka ugu weynaanshaha badani waxa weeye waa ilaahay in cibaadadiisa cibaadada loo keliyeeyo oo keligii la caabudo marka dhammaantoodna waxay soo gudagelaysaa qul huwa allahu axad yani marka waxa weeye wax alla wuxuu la khaaska yahay ilaahay kelibu ku yahay hadday daato tahay hadday sifaad tahay hadday afcaal tahay hadday cibaado la caabudo tahay intaba ilaahay keli buu ku yahay intaba ilaahay keli ayuu markaa ku yahay marka in khalqigiisa lagu shabahaana ma banaana wuxuu isku sugay oo isu sifeeyey in lagu sifeeyaana waxa markaa waxay tahay mid waajiba weeye fa ina rabbanaa rabbigayo jalla wacalaa jalla weynaa wacalaa korreeye mawsuufun bisifaati alwaxdaaniya sifooyin waaxidnimo oo keli noqosho ah ayuu ku sifaysan yahay mancuutun waa mid markaa la sifeeyey binucuuti alfardaaniya waa isla macne yani markaa sifooyinkii markaa midhnimada ama kelinimada ayaa lagu sifeeyey inuu wax kastuu la khaas yahay la gaar yahay oo aan cidin la wadaagin laysa fii macnaahu macnihiisoo kale ma ahaan bimacnaa sifaatkiisa iyo daatadiisa iyo afcaashiisoo kale ma ahaan axadun cidnaba oo min albariyati khalqiga ka midi yani markaa lama mid aha ilaahay xag daato iyo xag sifaad sinaba ulama mid aha iyo xag afcaaleed وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات وتعالى إلهي واك كري عن الحدود إلهي حدود واك كري إن مركا لحدي وخلق واي حديان وحد يالان يعني مركا واك كري والغايات yani marka waxa weeye gaayaduna waxay la tahay mid la mid tahay xuduudda oo kale oo bimacnaa meelo uu ku dhammaanayo inay iyadana xadeeyaan taasna markaa ilaahay waa ka koreeya oo khalqigu rabbi ma xadayn karaan walarkaani arkaantana ilaahay waa ka koreeyey oo bimacnaa waxa weeye tiirar iyo wax la mid ah rabbi uma sugnaan walacdaa'i xubna markaa rabbi uma sugnaan walaadawaati yani marka aalaado markaysagaa uu u baahan yahay oo rabbi u sugnaadayna markaysagaa ma jiraan laa taxwiihi aljihaatu situ laa taxwiihi ilaahay ma koobaan aljihaatu situ jihooyinka lixdii ma koobaan ka saa'iri lmubtadacaati yani sida marka waxa weeye makhluuqaadka badankoodaba ay makhluuqaadka ay makhluuqaad kale u koobaan cibaaradan uu sheikhu isticmaalay muraadka uuga jeedo tanziih buu markaa ka doonayey laakiin waxa weeye cibaaraad nusuusta ku soo arooray ma aha qaacidada ahlusunna waljamacana waxay ahayd in waxa weeye ilaahay sifaadkiisa iyo daatadiisa inaan laga odhanin wax aan nas sheegin inaan laga odhan wnasifu allaha bima wasafa bihi nafsahu aw wasafahu bihi rasuuluhu min gayri takyiifin walaa taxriifin wa min gayri tamhiilin walaa tactiilin yani sidaas iyadaa ayaa markaa ictiqaadka ahlusunna waljamaca ahaa alfaadaha markaa xaadiska ee soo dariyey weliba markaysa waxaa marka ijmaalaadku ku sugan yihiin dawaa'iftu waxay u qaybsamaan sida shaarixuba tilmaamaya saddex qaybood qolo iska wada nafida qolo iska wada sugta qolo istifsaashoo tidhaahda muraadka looga dan leeyahay waa maxay oo macna xaqa haddii loo sheegana macnaha xaqa ah alfaad aan bidci ahayn oo waadix ah ku sugta haddii macno baatila loo sheegana macnaha baatilkaa nafida oo macna aan ijmaal ku sugnayn lafdi aan ijmaal ku sugnayn ku nafida sidaas yada ah ayaa marka ahlu sunnaha dariiqoodu marka uu yahay oo waxa ay saxaabada rasuulku sala allahu alayh wasalam ka aamuseen in laga aamuso laga gaabsado weeyaan sidaas aawadeed ayaa waxa weeye uu markaa odhanayaa yani markaa sheikha la yidhaahdo ismaaciil ibn lfadli altaymi oo culammada sunnada ah ka mida waxa uu odhanayaa ankara asalafu alkalaama fi ljawaa'iri walacraad wa qaluu lam yakun cala ahdi asaxaabati wataabiciina radia allahu anhu radia allahu can asaxaabati waraxima attaabiciin walaa yaqlu an yakunuu sakatuu can dalika wahum caalimuuna bihi fayasacuna asukuutu cama sakatuu canhu aw yakunu sakatuu canhu wahum غayru caalimiina bihi fayasacuna anlaa naclama ma lam yaclamuuh walxadiisu aladi dakarnaahu yaqtadii ana ma أن mا تkلم bه الآkخiرuuna min ذlika وlam yتklم bه الأوluuna ykunu mardوda xadiiku sheegaya وman أxdaثa fي أmrina hada ma laysa minhu fahuwa radd yani waxa uu tilmaamayaa yani sheikha ismaaعiil الtaymi kitaabkiisa alxuja fي bayan maxaja slafku kalaamka acraadka iyo jawaahirta iyo laga hadlayo waxyaalaha noocaasa markaysaga waa inkireen waa inkireen oo markaysaga waa diideen bale waxay ku tilmaameen markaysaga bail ay tahay oo waxa uu yidhi markaa abulcabaas ibnu surayj waa markaysaga asxaabu wujuha shaaficiyadu ka mid yahay waxaanu ahaa mujadidkii qarniga saddexaad buu ahaa oo saddexda boqol ee hijriga qarnigii labaad markuu shaafici mujadid ka ahaa qarniga saddexaad nihaayadiisa waxa mujadid ka ahaa bay culammadu yidhaahdeen abulcabaas ibnu surayj marka waxa uu ka soo warinayaa yani markaa ismaaciil ataymi sanad ku soo warinaya in la weydiiyo la yidhi tawxiidku waa maxay abulcabaas ibnu surayj dabeedna waxa uu yidhi tawxiidu ahli lcilmi wa jamacati lmuslimiin ashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamadan rasuulu llah wa tawxiidu ahli lbaطili min almuslimiina alkhawdu fi lacraadi wاlajsaami wainama bucisa nabiyu sala allahu alayh wasalama biinkaari dalik marka waxa weeye ibnu surayj waxa uu ku tilmaamay in ariiq bidciya ay tahay ayuu tilmaamay kalaamka waxaa la dhex gelay marka waxa uu tilmaamay isagoo hadalkii sii sheegaya marka ismaaciil ataymi saxaabada iyo taabiciintu waxay ka gaabsadeen ee ka aamuseen laba mid weeye inay garanayeen oo iskaga aamuseen iyo inaynay garanayn oo ay ka jaahil ahaayeen hadday ka jaahil ahayn oo aynay garanaynin waxaynay garanayeen inaynaan garan baaba fiican ee diinta ka mid ah oo waayo dee cilmi markaysagaa ziyaado ka ah cilmiga saxaabada lama iman karo haddii marka ay tahay iyagoo garanaya hadday ka aamuseenna dee in laga aamuso waxay ka aamuseen baa fiican oo salaamadu ku jirto iyagoo garanaya hadday ka aamuseenna in laga aamuso oo laga gaabsado weye hadal dheer buu markaysaga hadalkaa ku odhanaya dabeedna wuxuu soo naqlinayaa sunnada ku sabir waqif xaysu waqafa alqawm hadallo markaysagaa taabiciintii ay yidhahdeen cumar ibnu cabdilcaziiz iyo meeshay istaageen istaag oo waxay ku hadleen ku hadal oo waxay ka gaabsadeen ka gaabso marka hadalkaa waxa uu ku odhanayaa yani markaa alxuja fii bayaan maxaja mujalladka koowaad safxadda boqol iyo toban ilaa boqol iyo laba iyo toban ayuu markaa ku tilmaamaya marka haddaba haddaynu usoo noqonno erayadan oo hadda sheikhu isticmaalay yani erayadan ijmaal baa ku jira dadka qaar waxay uga jeedi karaan acdaada iyo arkaanta iyo markay nafyinayaan inay ilaahay markaa u diidayaan gacmo oo ay odhanayaan gacmo ma laha oo addimo ma laha yani markaa sidaas marka ay tilmaamayaan inay sidaa uga jeedi karaan baa suurowda qaarna waxa weeye waxay u jeedi karaan inay waxyaalo kale ay uga jeedaan oo ka baxsan yani marka waxa weeye yani ka baxsan inay uga jeedi karaan ashyaa makhluuqa inay ka nafyinayaan oo arkaan iyo acdaa la yidhaahdo marka calaa kulli xaal maadaama ijmaal uu ku sugan yaho macno xaq iyo macno baatila labadaba looga jeedi karo qaacidada ahlu sunna waljamaca waxay tahay eraygu hadduu mujmal yahay kitaab iyo sunnatoonna aanu ku soo aroorin qaala allahu iyo qaala rasuulu haddaan midnaba odhan kelmad aynay tahay kelmad mujmal duuduuban in laga gaabsado ee la yidhahdo macnahaad uga jeedaa waa maxay macno xaqa haddii la sheegano macnaha xaqaa lafdi sharciga lagu sugaya hadduu macno baatila yahayna macnaha baatilka waa la nafinayaa oo waxaa lagu nafinayaa lafdi sharciga ama lafdi waadixa oo aan lafsi iyo marka ijmaal ku jirin baa lagu nafinaya sidaas iyada abaa qaacidadu tahay facalayka bالtafsiili والtabyiini faاliطlaaq واlijmaalu duna bayaani qad afsada hada اlwujuuda وkhabd اladhana واlara'a kula zamani qaacida muhima oo halkaa ku sheegay yani ibnu اlqayim in shaygii mujmalah la istifsaalo weeyaan erayga xad oo kale waxaa looga jeedi karaa macna xaq ah oo in laga tilmaamayo khaaliqa iyo makhluuqu inay kala soocan yihiin oo khaaliqu makhluuqa aanu ku guda jirin baa looga jeedi karaa ilaahay khalqigiisa inuu ka dhex baxsan yahay sidaa waa looga jeedi karaa macnahaasina waa xaqo adilla ayna tusinaysa inuu ilaahay sarreeyo khalqigiisa ka dhex baxsan yahay adillo sharciga aynoo sheegaysa waxaa kaloo looga jeedi karaa in laga tilmaamayo xad makhluuqu garanayo oo uu xadayn karayo in looga jeedo xad makhluuqu garanayaana ma jiro marka waxa weeye salafka qaarkoodna waxa dhacday inay xadka sugeen qaarna waxa dhacday inay nafiyeen cabdillahi ibnu mubaarak oo kale waxaa la yidhi sida shaarixba soo naqlinayo yani maxaanu rabbi ku sifaynaa markaasuu biannahu cala alcarshi baa'inu min khalqih qaaluu bixaddin qaala bixaddin yani markaa ma xad yani usugnaa bimacnaa ma munfasil buu khalqigiisa ka yaho waa ka baxsan yahay miyuu ka baxsan yahay khalqigiisa ha waa ka baxsan yahay marka xad waa tilmaamay ugamana jeedo xad makhluuqu garanaya wuxuu uga jeedaa xad isagu og yahay asal ahaanu inuu khaaliqu makhluuqa ka baxsan yahay buu markaa ka tilmaamay salafka qaarkoodna waa nafiyeen oo waxa weeye markaa waxaa laga soo naqliyey sufyaan iyo shucbe iyo laba xamaad iyo shariik iyo abu cawaana laa yaxuduuna walaa yushabbihuuna walaa yumasiluun laa yaxuduun waxaa looga jeedaa bimacnaa waxa weye xad ay garanayaan ayaa la nafinaya marka sidaasaa salafka qaarna u sugeen qaarna u nafiyeen marka waa in mujmal weeye waa in la istifsaalaa xad makhluuqu garanayo ilaahay uma sugna laakiin xad aanu makhluuqu garanaynin oo aynay xadayn karaynin laakiin marka ilaahay uu garanayo waa u sugan tahay waa u sugan tahay erayga ku saabsan arkaanta iyo acdaada iyo in la isticmaala ma aha alfaada sharciga ee soo aroortaa la isticmaalayaayo ilaahay gacmo nusuustu waa ugu soo arortay bal yadaahu mabsuudataan lima khalaqtu biyadaya tabaaraka aladii biyadihi lmulku wahuwa cala kuli shayin qadiir yawma yukshafu can saaqin wayudcawna ila sujuud in adin ilahay lo xataa yadaca rabu lcizati qadamahu ilahay qadam iyo yani markaa saaq iyo dhudhun iyo yani gacmo iyo in loo sugo adiladu waa ku soo aroortay aayaadkii axaadiistu waa inoo sheegeen marka sida ay ugu soo aroortay ayaa markaa loo rumaynaya wakadalika markaa faro yani waa ku soo aroortay axaadiista nebiga sala allahu alayh wasalam ina alquluuba bayna usbucayni min asaabici araxmaani yuqallibuhaa kayfa yashaa qalbiyada bini aadamku yani fara ilaahay bay ku dhex jiraan buu nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam siduu doonuuna u gedgediyaya ama u bedbedelaya oo qalbiga siduu doonu u qallibaya marka waxa weeye yani siday u soo aroortay waa in loo rumeeya laakiin lafdiga acdaa oo kale yani ijmaal baa ku jira ta kale markaysaga waa tacdiyadu taqdiica iyo googoyntay noqotaa marka sidaas aawadeed in rabbi markaysagaa lagu magacaabo yani marka ama loo sugo ama laga nafiyo ma aha ee acdaa iyo jawaarix iyo adawaat iyo arkaan iyo la odhan maayo arkaantuna waxa weeye waa shaygii ajzaale baa loo isticmaalaa yani ilaahayna markaysaga ajzaa buu u saaxiib yahay la odhan maayo yani waa waaxid ajzaa iyo jusas iyo qaybuu u saaxiib yahay ilaahay la odhan maayo marka sidaas aawadeed yani waxa weeye alfaada sharciga ah yani saxiix waxaan ahayn alfaada sharciga ma noqonayse ayuunbaa la isticmaalaya marka markay soo aroortana siday u soo aroorta waa in loo rumeeya waana in la yidhahdaa kuwa khalqigaynu naqaano lama mid aha kayfkooda iyo qaabkoodana garan mayno qadar mushtaragise waa ka dhexeeya markaad tidhahdo wujuud iyo jiritaan iyo jiritaan ama nolol iyo nolol ama maqal iyo maqal oo ilaahayna waxbuu maqlaa khalqigiisuna waxbuu maqlaa ilaahay waxbuu og yahay khalqigiisuna waxbuu og yahay sina farqibaa ugu dhexeeya sina waxa weeye waxbaa ka dhexeeya farqina waa udhexeeya farqi waa udhexeeyaayo yani marka waxa weeye qaabka sifada ilaahay iyo qaabka sifada makhluuqu waa kala duwan yihin sifada makhluuqu waa soo dariyey sida makhluuqu u soo dariyey sifada khaaliqu se ma soo dariyina weligeed waa jirta oo ilahay sifa uma kordhin sifada markaa khaaliqu abad alaabaad waa jiri doontaa laakiin sifada makhluuqu weligeed ma jiri doonto weligeed ma jiri doonto wa yabqa wajhu rabbika duljalaali walikraam marka sidaas aawadeed yani alfaadan yani waxaa lagu kaaftoomayaa alfaada markaysa waxaa sharciga ah marka halkaas bay inoogu joogi doontaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdik ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka